maalin wanaagsan halkani waa waxaan idiinku soo diraynaa warqadan la yidhaahdo ama foomkan aad buuxineysaan ee ah survey surveygan oo ah waa sahanka ama aragtida xoog ogaalkaaga aad ku saabsan horumarka iskuullada ay dhigtaan ciyaalkiina fadlan haddii aad doonaysid inaad geshid qeybta abaalmarinta marka ugu horeysa waxaad sameysaa nasii nambarka teleefonkaaga cinwaanka emailka ama adreeska lagaala soo xiriiri karo bagga ugu horeeya ee foomkana markii aad buuxisid kusoo celi dugsiga ay caruurtaada dhigtaan ama iskuulka xafiiska xafiiskiisa halkani waxaan ku bilaabeynaa aragtidaada sahan ogaalka dugsiga ee najaxay ama aragtidaada ku saabsan waxa aada xoog ogaal oga tahay uu ku horumarsan yahay ama ay ku horumariyaan ardada iskuulka ay dhigtaan caruurtaada halkanna waa qeybta ay aan ka ogaaneyno fikradda uu waalidku ka leeyahay ama uu ka qabo iskuulka ay dhigtaan caruurtooda sahankan waa fursad qaali ah aada nagu caawineysid haddii aan nahay wasaaradda waxbarashada ee dugsiyada deegaanka ee portland waxaanu u baahan nahay aragtidaada adiga oo noo sheegaya aragtidaada ku aadan dugsiga ay dhigtaan ilmahaaga aragtidaaduna waa muhiim fikraddaada iyo inay ku maqlaanna aada ayay ugu baahan yihiin iskuullada ay dhigtaan caruurtaada waxaanu aan si gaar ah u danayneynaa inaan dhegaysano aragtidaada aragtidaada ku aadan in iskuulka uu dadaal ku bixiyo horumarka inay najaxaan horumarka akademiyadeed ama duruuseed iyo hagaaga arday walba inuu najaxo iyaga oo aan u eegeynin midabta koor midabka uu yahay ilmahaaga iyo meesha uu ka soo jeedo haddii ay yihiin curyaan isirkiisa asalkiisa ama xaalado kaleba iyadoo aan lagu midabta kooreyn in iskuulladani ay aad u horumariyaan waxtarka iyo horumarka ilmihiina taas waa fikradda ugu horeysa ay rabaan inay ogaadaan ee loo sameynayo in lagu ogaado aragtidaada fadlan ka jawaab su-aalahan oo dhan adigoo adeegsanaya aqoonta aada u leedahay dugsigan keliya waanu kaaga mahadcelineynaa aragtidaada daacadda ah haddii aad awoodi kartid inaad sahankan ku buuxiso shabakadda internetkana waxaad kala xiriiri kartaa cinwaankaas oo halkaas ayaad riixaysaa haddii ay dhigtaan ilmahaagu in ka badan hal iskuul fadlan isku day in sarveygan ama sahankan ogaalka ah aad ka buuxisid iskuul walba ay dhigtaan caruurtaada fadlan ku soo celi sahankan marka aada buuxisid dugsiga ama iskuulka ay dhigtaan ardaydaada inta ka horeysa bisha febraayo sideed iyo labaatankeeda ee sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka haddii aada dooneysid ama su-aal ka qabtid caawinaad qeybta afka soomaaliga ahna waxaad kala xiriiri kartaa taleefanka shan eber saddex sagaal hal lix saddex shan sideed lix sagaal hal lix saddex shan sideed lix waa mahadsantiin sahankan waxa uu ku bilaabanayaa marka ugu horeysa inaad ku qortid dugsiga ama iskuulka ay dhigtaan ilmahaaga magaciisa haddaba su-aasha ugu horeysa waxay leedahay ilaa iyo saddex jawaab mar walba midka waxaad ka jawaabeysaa ama aada soo goobaabeysaa a ama ba ama ca sida ay isugu xigaan jawaabta mar walba ku habboon ee s- ee jawaabta su-aashaada su-aasha ugu horeysa ayaa waxay tahay waxa aan ahay inaad tahay waalid ugu yaraan arday dhigta dugsigan waa a haddii aad tahay ba-na waxaan ahay awoowo ama ayeeye qaraabo kale iyo ama hagaha ama qofka idman inuu hayo ilmahaas ee dugsiga dhigta ama number ca su-aasha saddexaad ee jawaabteeda ku habboon inaad tahay inayba ku qusayninba ma hubo ma ogi een, ee, jawaabtan marka mar walba ti ku habboon waad soo sirkal garaynaysaa su-aasha labaad imise sannadood ayuu ah, ilmahaagu dhiganayaa iskuulkan Ah, in ka badan sanad ilaa iyo laba sannadood saddex ilaa iyo shan sannadood lix sano ilaa iyo toban sano ama in ka badan toban sano ama imaba qusaysaba mana hubo mana ogi inaan ka jawaabo su-aashan haddii aad doonayn inaad ka jawaabtid marka su-aasha labaadna ti kugu habboon unbaad aad soo goobaabaysaa Een, su-aasha saddexaad fasalkay ku jiraan ubadkaaga dhigta dugsigan Een, fasalka xanaanada ee, bilowga ah ama xanaanada ama fasalka koobaad fasalka labaad fasalka saddexaad afaraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad tobanaad kow iyo tobanaad labiyo tobanaad ah, ama kuwo kale lama qiimeynayo markaas Eh, fadlan tilmaam sida aad u taageersan tahay ama aada uga soo horjeedo tilmaamaha soo socda ee la xidhiidha iskuulkan adiga oo adeegsanaya ereyga ugu habboon ee aad ku tilmaami lahayd si xooggan ayaan u ogolahay waan ogolahay waan diidanahay si xooggan ayaan u diidanahay ma ogoli mana i qusayso waa afartaas jawaab su-aalahanna waxay kala yihiin iskuulkani waxa uu dhiirigeliyaa najaxa ardayeed ee ardayda oo dhan si cad buu horay ugu sii sheegaa waxa uu mudan waxa- waxa uu mudanayaan haddii ay qaanuunka jebiyaan waxay ku dhiirigeliyaan ardayda oo dhan inay isu diiwaangeliyaan maadooyinka adag iyadii oo aan loo eegin isirka meesha ay ka soo jeedaan ama fi- een, eh, waxa uu siiyaa fursad ardayda oo dhan si ay u saameeyaan isbeddel caawintaanka dugsiyada ama bulshada iskuulkani waxa uu ugu wargeliyaa wixii cusub oo dhan wuxuu aada u soo jiitaa waxbarashada ardayda wuxuu wax ka dhigaa caruurta in ay jeclaadaan barashada wuxuu soo dhoweeyaa talooyinka baaqyada waalidiinta wuxuu siiyaa ardayda doorashada cunto nadiif ah dugsigani waxa uu caruurtu waxa uu caruurka caruurta waqti ku filan inay ku cunteeyaan waxa uu sheegaa muhiimadda ay leedahay ixtiraamka dhaqamada iyo nidaamka ee meelmarineed wuxuu bixiyaa agab tacliimeed oo ka turjumaya dhaqanka isirka iyo aqoonsiga ubadkayga si loo siman yahay ayuu uga qaadaa qaanuunka dugsigan ubadkayga ardayda kale oo dhan iskuulkani waxa uu ka dhigan yahay goob ay ku badbaadi karaan ubadkayga wuxuu siiyaa ubadkayga ubadka oo dhan la talin tayo sare leh lana xiriirta baahidooda xagga bulshada iyo caafimaadka si xoog ah ayuu iigu wargeliyaa horumarka ubadkayga wuxuu nagu soo dhoweeyaa xagga hore ee xafiiska dugsigani wuxuu leeyahay qof aan la xidhiidho haddii aan su-aalo iyo ama cabasho qabo si deg deg ah ayuu iigu soo jawaabaa iigu soo wicitimaa fariimaha ama fariin qoraal haddii aan u diro wuxuu nagu wargeliyaa in badan tan la xidhiidha sinaanta isirka asalka ee shaqada degmada wuxuuna siiyaa fikrad fikrad aan kaga ama fursad aan kaga qayb qaato shaqada sinaanta isirka asalka fadlan mar kale tilmaam sida aada u taageersan tahay ama sida aada uga soo horjeedo tilmaamaha soo socda adiga oo adeegsanaya aragtidaada khaas ahaaneed iyo jawaabtaada ku habboon si xooggan ayaan u ogolahay waan ogolahay waan diidanahay si xooggan ayaan uga soo horjeedaa ma ogoli mana i qusayso su-aasha ugu horeysa oo ah macalinka ubadkayga ama ardayga iskuulka dhigta waxa uu u dhiirigeliyaa waxa uu caawiyaa baahida barasho ee ubadkayga macalinka ubadkaygu iyo maamulaha iskuulkaba waxay isiiyaan tusaalo dariiqo gaar ah oo aan ku waxbari karo baahida ubadkayga macalimiinta dugsigan waxa ay ula dhaqmaan ardayda oo dhan si ixtiraam leh maamulaha dugsigan waxa uu ula dhaqmaa ardayda oo dhan si ixtiraam leh howlwadeennada kale ee dugsigan waxa ay ula dhaqmaan ardayda oo dhan si ixtiraam leh macalimiinta dugsigan waxa ay ula dhaqmaan waalidka oo dhan si ixtiraam leh maamulaha dugsigan waxa uu ula dhaqmaa waalidiinta oo dhan si ixtiraam leh howlwadeennada kale ee dugsigan waxa ay ula dhaqmaan waalidiinta oo dhan si ixtiraam leh qaybtan kale waa fikraddaada ku aadan adigoo adeegsanaya khibraddaada dhibaato intee la-ag ayaad kala kulantaa dugsigan ilmahaaga dhigto su-aalahan jawaabtooda ayaa waxay noqon doontaa dhibaato maba jirtaba dhibaato yar ayaan ka qabaa wax unbaa dhibaato ah dhibaato weyn baa jirta ama maba ogiba ima qusayso adeegsiga ardayda ee tubaakada sigaaradan qiiqa ama sigaarka caadiga ah ama kan korontada ku shaqeeya dhibaato intee la eg ayaad ka ka qabtaa ciyaalkaaga iskuulkan dhigta adeegsiga ardayda ee sigaarka korontada ah ama aalkoladan ama xashiishka qalimaantan la cabo ee dhibaato intee la eg ayaad ka qabtaa adeegsigan adeegsiga ardayga ee aalkolada ama daroogada dhibaato intee la eg ayaad ka qabtaa bahdilaadda ama xoogidda ardayga ee iskuulkani dhibaato miyaad ka qabtaa intee la eg wax dagaal toos ah ama handadaad ah isku dhac ardayda dhexdooda ah oo ku saabsan xagga midabka ah ama midabta koor ahaan in loola diriro ama arday aan howlwadeennada iskuulka ama macalimiinta aan ixtiraamin howlo burcadeednimo ku salxiran ama haysashada hubka in hub lagu dhexaysto iskuulka iyo burburinta su-aalaha kale xiga fadlan tilmaam sida aada u taageersan tahay ama aada uga soo horjeedo la xiriirka dugsiga adiga oo adeegsanaya ereyga ugu habboon ee aad ku tilmaami lahayd si xoogan ayaan u ogahay waan ogahay waan diidanahay si xoogan ayaan u diidanahay ma ogoli mana i qusayso dugsigani waxa uu si diiran u eegaa isagii oo ixtiraamaya warcelinta waalidiinta ka hor inta uusan go-aan qaadanin waxa uu leeyahay agab iyo dhismo fiican oo si wanaagsan loo dayactiray wuxuu dhiirigeliyaa ardayda si ay u bartaan wuxuu leeyahay bii-ad barasho oo caawinaysa ubadkayga wuxuu leeyahay dad waaweyn oo ardayda daryeela su-aalahan kale ubadkaagu ma helaa jirdhis ku filan xagga dugsiga su-aasha koowaad qeybteeda hore maya weligii ma helin haa marmar qaar ka mid ah haa inta badan wakhtigiisa iyo haa goor walba qaybtanina waxay jawaabteeda noqonaysaa in aad fikraddaada ka dhiibatid muhiimadda muhiimad intee la eg ayuu siiyaa dugsigan imtixaanka guud in yar intii loogu talagalay in ka badan waan doonayaa in dugsigan ama iskuulkan iigu soo gudbiyo macluumaadka muhiimka ah emailka adreeskayga guriga ubadkayga iigu soo dhiibo ardada ama bogga waalidiinta ee internetka kulamada iyo xafladda dugsiga aqalka soo aqalka soo wac ama shaqada laiga soo waco telefoonkayga gacanta soo in lagaga soo waco isoo wac maalin ka hor shanta casarnimo isoo wac gelinka dambe kadib shanta casarnimo isoo wac inta lagu jiro fasaxa toddobaadka fariin iisoo dir ama macluumaad dheeri ah oo afkayga hooyo ku dhigan iigu soo qor dugsigan ama iskuulkani waxa uu igula soo xiriiraa afkayga hooyo maya weligay haa marmarka qaar haa inta badan haa wakhti walba afkayga hooyo waa ubadkaagu ma ku jiraa barnaamijyadan calaamadee intuu ku jiro waxbarashada khaaska ah waxbarashada khaaska ee iskuulka ay u tilmaameen barashada luqadda ingiriiska barnaamijka darajada sare ee loo yaqaano talented and gift ama imaba qusayso qaybtanina waxaad ka caddaysaa haddii ilmahaaga ama ubadkaagu mudan yihiin in ay raashinka iskuulka qadada ay bilaash ay ku cunaan su-aasha koowaad oo ah haa ama su-aasha labaad oo ah maya ama qeybteeda kale oo ah imaba qusayso haddii ilmahaaga ay jiraa ay ku jiraan barnaamijyo khaas ah ee dugsigan ay dhigtaan ciyaalkaaga fadlan soo calaamadee barnaamijyadan hoos ku qoran inta barnaamij uu ku jiro waxaa ka mid ah iskuuladan iskuulka inuu dhigto accesska ee iskuullada caruu- caruurta horumarsan inuu ku jiro iskuulladan luqadaha lamaan ee chineeska ah ama kuwan barta een, deegaanka ama beecada ama inuu ku jirto luqadda lamaan ee jabaniiska ama luqadda mandarinka ama luqadda ruushka ama luqadda eh, isbaanishka inuu ku jirto een, barnaamijyada khaaska ah ee ee artiga ama taariikhda saynsiga ama luqadaha lamaan ee kala duwan su-aasha kale ayaa ah ma dareemeysaa in barnaamijyadan khaaska uu caruurtaada ku jiro uu ku gaarayo natiijadii meeshii ay ilmahaagu higsanayeen maxaan kugu caawinaa inaan kugu caawin karno ubadkaaga inuu noqdo mid in badan ku akhriya guriga ama akhriste fiican oo guriga ma jiraan wax kale oo aad jeclaan lahayd inaad nooga sheegto iskuulkan su-aashan kale ayaa ah inaan wax ka ogaano een, macluumaad khaas ku ah waa maxay nooca jinsigaaga ma lab baa tahay mise dhadig iyo kuwo kale noo noocee tahay kuwan soo socda labeeb ma hubo nin toos ah ama qof toos ah isirka ama asalka isku tir is- asalkee isku tirisaa african american maa tahay african burundi eritrean ethiopian maa tahay mise soomaali madow kale madowga dega caribbean island ama latin america inaad tahay maraykanka dhaladka ah ama mid u dhashay eh, alaska qaybtan ugu dambeysa ayaa ah ikhtiyaar qofka isaga ikhtiyaar u leh inuu kasoo jawaabayo in kale Ah, haddii aad danaynayso inaad ah, noogu sheegto si qoraal ah eh, tilmaamaha khaaska ah aad rabtid inaad aad isku caddaysid eh, ama isirkaaga asalkaaga eh, ama qabiilka aad tahayba iyo meesha aad kasoo jeedo ah, inaan ogaano fadlan waxaad isticmaali kartaa inta yar ee hoos ka bannaan En, aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin Ah, waqtigaagan qaaliga aadna siiseen inaad nagu dhegaysataan si aad u fahamtaan mawduucan ah, sahanka ogaalka ama fikraddaada en, ah, ogaanshaha fikraddaada ah, aad ka qabto iskuuladan mahadsanid